ilaahay ma xariisinaa lilah wa in ay leeyihin raajicuun ardaygii dugsigiisa raabdala murtadaay oo guddooyinkan adsmshan beri gudaashii meel lahraay gurmud badan soo geni oo lacag faylahumin hal ilaa labaatan kun dirasiyo meel lahraay wala iska daynayo inuun hindiin wadna isniinta ilaahay anoo jeeladi laakiin ilaahay oobsaday xalay adhimadii raasaha duugni ilaahay jannada kuwaraaba ilaah rukana walkalma rukana lanka lanko ahlu qur'aan ee rabiib masaajidee ku haayo haay oo muddo la xanuunsanaay meel lahraay sanad yar la xanuunsanaay kulley qur'aan kulley ogaanay gurmud faylahumin soo geni geelkina may lahaaye kuqeyb kale may lahaaye duukiis oo la kuduugay magaalada banaankeeda waa tahay mudane xildhibaane waliba jarahi dhaqaalo oo dhan aruuri oo hataba sheego hayta ini la fadaa ini lahakadaawey madaymaana sagaar markuun dhaqaalihii usigahayay waalid iyo gacanta ka haaye
a waalidkaba kuwareejin waa maxaaya barrogta oo awlaad badan dhali markan waa sadaqa muslimiinta iyo may lahaaye dad badan oo mucsinaada ha dhiibideen waalidka kuwareejini abtigiya kuwareejini batalya macnaha inkigaran anuna waa abtiga galanti iyo aada haayan kulley wala waaye malahay dadki sadaqadaas hadiidadi oo kaalintaas diinku qaadadi bay noo roogeen ama dalka siyudiis roogeen ilaahay wala inroog rajaana may waa ilaahay ku codsadaana may lahay in ajarsi saata la kale mar walba qofkuna noo xanuunsan in lin gurmado lanku waasin gurmado dad badan yan bay noo qayb qaadan masaajidka arabta may lahay masaajidkii wiinay oo jamaca iyo may lahay qaybiinku qaamden dadkii roogi maalin jimaace gaasafaynaanaa baxare ganacsadii bayno maylahaay qaar kuwile ardaydiina waa dadaaleen insha allah waa kulley maalinta isniinta aadisa bahaas markuun ciyaal yaryariya oo usaldhaladi iyo jaran oo agoon ee ah usoo dhimay ciyaalkaasna hayada walaan ku dhamaynay bilkasta intii maylahay raashin dadkii markan wala waaye ilaahay naga naxariisadaan ina sinaxariisadaan madwala adadkii ilaaga bay noogu kajartaan kuwarqabta wala fadaana may lahay program biye in la bilaabo lisgurmad may lahay in lisgurmadna wala waaye raxmadda ilaahay wala waaye qofka ilaahay may lahay warsiyi dadka masaakinkee oo baynawo hardaxi walsiyaana la fada dad badan oo jirnaa jiran oo sidaas oo kale indiif dad badan oo isbitaallo dibadda gujiya iyo faylan reer baydow may lahay galan sidiisii wala baradeeno may lahay maalin sanadoogu dambe in iyo ku qayb qaadadaan kaalmo kasta markaan walaa ilaahay idinku tuugana in magaaladaas ilaahay barwaaqo sheelo sanad qadareer sanad barwaaqo kuweel ilaahay roobsii xaaladda jiilaantin ilaahay ku saara dadkuma oo xadbaxayn oo baylow roogo abaarta iyo olkaa ku qaxayn ilaahay walaa idinku tuugana may lahaay in ilaahay noodami ilaahay walaa codsaday sheekka socodsul waayo banaanka limbaa ilaahay la tuugo lama rakac laa tukay ilaahay dembi laku gali dembigii laku gali iyo dhibaatadan ninka bedelooyo galanteen rasuulsan ilaahi markan wala waa ilaahay walkuwiin ma leh markan ilaahay noo oobsadi ilaahay noo jeeladi soo macnaha markin bay nagu roogi hataa mahadalaan hamiye xalay markuu dardaarmay hadale aadisan la hadale waleerakin may lehaaye hooy may lehaaye may lehayn ducaaya eri anama adduunyada bishay ugaanka damboyka eri hadal oo awal hadal afday banaanka coday may dheegan xalay waa codki
waa tahay mudane hata dhibaatooyin oo dhiniga biilaanta ee jaraan xildhibaano fara badan ha jaraan oo koonfur galbeedee adashariyadan hayn oo oo dowladda dhexe ka jaraan jaraana wal abaabule oo isinka jartaan sida likin kubaradi ini hatana markala insulunta sidii dadka dhibaataysan biilaanta haysato bogtaale oo kaamamka jiraan oo lamaada kun iw zaa'idkee ee dhawaanlaha deeri beledkun beedhaw siilinka gargaari lahay
hadda markaad ahayd hadalaasi may lahaay walaa soo fadhina xildhibaano oo akujeeda koonfur galbeed oo federaalka ah wala ku hadalaanay arimo lasbiyo sidii may lahaay dadkaas idinka helo fadhi ceelal riiga baydhow meelo badano biille meelo sidii idinku qodo fadhi dadkaas macnaha xaalad adag halaka gar hadii la sabraay laka gar maanta dhimanka biilaanka hojay dhimay
biilaantunku jarta beledkun baydhaw ma islata ka xildhibaan haan inta ada ku ogdo sababaan eta waqtiga jilaalka elay lawaayow
saad warqabta adduunka horta horumara la derin meel bi macnaha biyo iyo meel la raay baadba oo daaq haadoy qolku taxajiray seel warkabta wala la falay xilligii roobka koy bad sababta dadaan dhaafay rooba koy roob koy wala waaye meel waa oo biyo xireenaa may isku biyo isku qulqulaayaan biyo banaanka kalama adaayaan warooda sidii hore meel la raay dayactirsa ilamalle dadkiiba baadiyaha ku tabeen meel la raay awal waroo qodloo jiran intii jiilaalka yimdeerne taasoo kale daadka daanka oo kale waagii dawladda jirtay wala waaye walkaygaay daanta seerinali suugaay waxyaalihii ma jiraan lamada mashruuc oo wadankaas kuma qongo wala waaye biilaantaas iyo daankaas oo xoolo mayla raay dhimadaayaan mayla raay daaqlaan dhimadaayaan mustaqbalku wala isbeyaane meel walba xataa shir walba ku sheegoy problemada hasananagadi koonfur galbeed eeliy wala waaye biila-aan iyo xooladii oo daan waayo sababtaasna wala waaye dawladda oo hadda mayla raay oo mayla raay arrimooda xuquuqda korkoo rasmeena ma jarta dawladda oo arag waayo mayla raayaabaa dawladda isku laxiisa minay minay dintay waayo markaan sheegana wala liin baahan yahay dadka dibadiga iyo ku qayb qaadadaan ummadu mayla raay mashaariic development projectka leensuugi biyo xireena leensuugi water harvestinga leeraa biyo musud dareero adduunkii walaa ragaasa mayla raay biyo wala yirige lan walba macnaha mayla beershisa ay tiiridi karo iyo biyowga la yiridi karo biyowgaas dhow may laraa xilliga jiiraanka la geeriya dad anfacaya tan kale haddana ma jarta ceelal oo badan oo baydhawo iyo agaarkeela ka qori waagii iyo dawladda dhexe jarta siyaadbar wala waaye may la raahay tuulooyinkana may la raahay walin wadaay meeli biyin lahaynana may la raahay waroolin badyahay soddon kilomitrba warta wiinga laku qoda soddon kilomitr waro wiin oo inguraan oo dadka hataa banaanka biyo kuraabayaan laisuug yahay walaagii ma jaran wakaaladihii daaqa qaranka ma shaqeeyaan wakaaladii biyaha ma shaqeeyan shirkadihii hadda biyo bay dhow macnaha wadaan oo kaalay oo dawladda galay biyoona isku tabcaan waayo wal oo meel la raayo oo cusub oo meel la raayo ceelal badan iyo masuubin marka wala lin baahan yaha dawlad oo rasmi ah iyo walkaqobada qorta ama dadinaseedi oo lacag le oo ganacsatay wadanka ku naco oo mashaariic maalgelinga suubyow sida korkaabta meel la raayo gobolada dhexe iyo gobolooyinkaas hargeysa iyo wala ganacsata dhexi hataa jilibka xaafilo ku bao iyo suubsudo hayn dadka haddii iska talada marka un in laiska talada laynagada qorto meel la raayo xaafidoon oo biilaanta ku jira oo dhinigan oo kor ee may laraay suuq xoolaha toy idiidaha toy adc ha toy zoonaha saamxaar cali amxaar macnaha oo boonkay jiddo ha toy wala isuu bii karo ceelal badan la isuu bii karo oo meel la maalgeli karo haddii baasi la aruursado meel lala aruuriyo wala waayo walbana lagu qabdo karo taasna ilaahay amrigii wala waa iska dayaan intuuna roogna walaa ikraan keeneen markun aylunku fidhi mudane xildhibaan ini qorshayaalkaas laka nidaamyaw biyo beledkun baydhaw waana dadkana lanka suubyaw ceelal oo riig oo wakaalado iyo shirkado ku shaqeeya adeeg biyo oo rasmi e suubiyo karo oo geeka la ero karo dhinigaas ha jaraan
wallahi hortaan ula soo sheegana baahi badan in gudbiyni hay-adihii hataa mafalaayeen ma ilaahay mashaariic oo horumarin inti dadkun lainsuubi ceelal lainsuubi mashaariic oo beeraha oo maalgelinga lainsuubi may fadoo dadkii waxa aragaasa wali haanaysawe beedo lasoo gaarogeen ku taben dadkii ma ilaahay tacbashadii yoo tacbadaayeen oo baadi roogeen wadankan aragaasa baadili ku noolay masigi ku kooyasi digira ku kooyasi walkasta raashig laamoo ku kooyay wala ku kooyay xoolaga ku kooyan mashaariic linsuubi xoolahaas iyo beeraha iyo biyo mashaariic linsuubi la fadaa hay-ado may ka qarsaba karo markuun hay-ado hay-ado may ka qarsaba karo xildhibaane hay-ado may ka qarsaba karo isku mashquulsanta saada kornabta ma ilahay lankasta hadda bilada kooy wala fadoo ma ilahay siyaasadayda ku sheekaysay ilaatay lankasta wala fadoo xilo weydiiyey xabalaas wala roog oo dadeey abas oo ha ku tabi baajiye ku tabi oo maylah raay haddii shaqo fadeed lii haddii adeerka may baratay oo sheennay shahaadada iyo may profeshinka iyo adeerkana walba maxaa shaqaydee lii dadkii waaba baadiya laha ku tabi biladkii la isku koy biladkii tiradii dadkii balle maylah raay dhulboob iyo waxyaalihii qof kas waa waaye biladaa xiisay hoya marka wala la faday dadkii maamul rasmi leesuubii dadku maylah raay
siyaasadii siyaasadii siyaasadii hogaanje xildhibaane xildhibaane mudane xildhibaan
lan kastana may la raayo siyaasadaan iyo wala ku kaday xildhibaan wala wala ay dowqa Okay.
lamada kun labaad hadii la diiro dadku gees hortay ma ili susuun xildhibaan afalaa kali Mm.
ma haano wala kali gudoomiye diga faday aqoon ma leh Mm.
markan dhibaatooyinkaas jira dadkii dhan siyaasadda la fadho la walba inta faan wala kali wasiir waayahay hoo dhibka intaas dhan hooba dhibka intaas dhan mudane xildhibaan mudane xildhibaane shalheelnoy
hatta ma lahay taab qorqas toho murbijuga gari Mm.
baylowii deegaanadii koonfurta shabeeladooda si waxa ku nagalan iyo beero kanaga waa heer magaalka beero boo i baadiin boqol waayahay siyaasadii dalka markuun hooba saasnaga daylan walba bixi doonus eyi mudane xildhibaan markuun eeyu dadka lukufadaw ini hoolagaas dhan nidaamyaan wadankuna qorshe fayla oo bulshadiiye baahadiiye dhan lakadaba hola korsuubiyaan eeyu
mas-uuliyiinta oo waa meel laraa xildhibaanada kumid ah wala kumid ah meel laraa mas-uuliyiinta oo hogaanka haysoo kumid ah wala kumid ah meel laraa aqoon-yahanada kumid ah ma wada shaqeeyanayo oo dhan wala wada shaqeynay waa laku ugu dhexay male Mm.
qaar warqabta dadhaydhawo beelo qaarasho lama malaaqa qabaa Mm.
oo bulshada doorashee la geliyey malaaq oo meel laraa maamulka wadadee la geliyey dhibaato badan ha jirta hadda qiimo wala waayo qof walbaba ugaasnimo fade xildhibaannimo fade mas-uulnimo fade marka majarka meel oo meel hay deegaanadan deegaanadan gabdan booyan wado hataa macnaha oo hay-adahan laylala xisaabtamo mashaariic wadan ama la anfaco una kana dadkan anface leed kaylaada bad lan walba la kiliya meel raayo gaasista keelaas baaburku haydo ka kuray kalaas ila raay sarar bilis bilis kalaas ee ama meel raay barnaamijyo oo mayladahay faa'iido doon helay oo shaksiyan ah ma yasud loo yahay barnaamijkii bulshadii iyo mayladahay waxtarka iyo horumarsha walku
wasaarada ma jaraana wasaarada ma jaraana oo aan qaabilsan dowladda dhexe haatoy ama dowlad goboleedka haatoy iniya qorshayta nidaamkii dadka baahidio lakasalay lahay oo walqobadka hay-adoona markaas fartalanka fiiqi lahay ini meelaas imeelaas walkuqobata dheernaay ma jaraana
wasaarada kolley jira maamul jira laakiin maamulkii wala fadayla kulley mayladahay garab uye saark warqabta wala waaye aqoon-yahanno oo taydare ee mayladahay dadkale ayaan malaamar dadku mayladahay xataa mayladahay niskooyan dhumay arimoogulinku baafar problem si jar un hanina nagado may may qood garay ee solutionku leeyahay hataa dadka lagu qeybgeliyey dadka delin wer deegaankii ma saaran iyo deegaankii markasta biila-aan waay biila-aantan may sheegay ee may qood garay saalin u baxay hataa halkii oo dadweynaha keensanaa dood wadaag in la suubiyo waay discussion inti la suubiyo hadal la suubiyo Mm.
wasaaradihii wala laku yaabay may lahaay wasaarad oo ee may lahaay oo lankii expertin ay aqoontee laha inti lindhiib lalanka lindhiib marka wala la faday in dad deegaanada la sheega deegaankaas wala waayo deegaanku biyo haysatay laakiin dhibaato kale waa haysatay dadweynaha la weydiiyey niyow sanadoogu labaatan kun sano dhibaatada hasiisana nagatadka inkuu biyinku weyn may la raayo caafimaad dara gaartay may sababi caafimaad darada say siyaa sababi xalka may nagada kor ka nagada kor marka xataa wala waayo biilaanga dayni biilaantii wala sababay may la raayo tuumuni ilaahay lagu tabi haddii banaanka la baxa may la raayo ummadada iska kalsoonto may la raayo iimaan lato ilaahay isla markii biyo sheele rooba sheele Mm.
wala waaye xalkii wala nagadeen rooba nagadeen marka xalkaas la weydiiyo see laku weydiiyo in discussion la suubi dhibaatooyinkan dadkii may la raayo aqoonto lahay in dadkii maamulka la wada hadala ummaddan see dhibaatada liinku biyo lakuwada hadala iyo kaylan Eh, insha allah ana saa dugaya ku koobe inka damboyntii inka damboyntii tii oo madeymaana sagaalanka gurmadaaya aad oha kutusaala qaadadaas gurmadkii dadka reer beedhow iyo suubiyan iyo dhaqaalihiiyo aruuriyan markaada fiirid iyo inheelanaanta dhatiyo ini iscaawiyaan taas ada oo ku duulaas waaye aragnimada ada ku dhaxadhi xildhibaane qorshaha ka darsadaasee mustaqbalka ini ada suubida isku xir bulshada dhatiye si dhib kastiyo dhatiyo kakooyi yoon xalii fadeen
ma runta waay horta waa in way la raayo gurmadkan weligay bax jari Ina- sagaaliyo lamadii bahjari saasoo kale soo galay lama kuntumiikoodi wala soo biyey marka dhibaato qoyslay rooran iyo wala soo biya laakiin dhibaatada kahor iyo wala faylin xalka si dhibaatadaas hooyo fadiliin kor seeda fadi Mm.
arrimoogasa hadda mustaqbalka sidii wala ku helo fadiya tutaladan dadkan wala in sheegay ilaahay qeyrsiya nin gurmateen hadbana dhinaga biyo nin gurmada hawlina qayradaan aan soo biyaan sidii dalad lama kuntumilisi oon may lahay press conference in qomani madaxdi wadanka dhan intunin weerki iyo may lahay dhibaatooyinkii boqol iyo baydawo iyo waajid iyo deegaanada ka dhigan iyo ku hadal isla markii walahayn gurmigii hataa xogeyihi guud ee qaramada midoobe miilintaadi marka haddana wala sadaanle biila-aantan insha allah geed walaaysa dambooy may lahay in bayladaan suutina oo may lahay sidii ummadaasada inka dhaqsii badan dalkii dibadda iyo hay-ado in maamulka dawladda may lahay hadda baryaala gudya la saarooy sidii may lahay maalisaas walankukoo wada fadhiyaa ilaahay kutuugana laakiin marka hore in ilaahay la tuugo waayo sida lakutabi bini aadamka la tuugo oo la warsadooy waa saras warqabka may lahay marka hore ilaahay in la tuugo waayo qofkaas jirin hataa macnaha ilaahay in may lahay sidii qur-aanka marka hore la xasuusiyo kabacdina walaagi oo markaas adarkaaraanka ay adalhiisii kor daawo weydiin war xasuusta ilaahay ee la kutabi wal kala dhibaatee mana haysan awal waagii hore walba ha jari banaanka roobdoona linba ha jari magaalada dhanaa laku bahay banaanka inti la saaro ayaa ilaahay la tuugi jaray ilaahay isla markii dadka barwaaqeen sheena jaray tuugmadaas la kutabi lay cilad kale ma jar markuu ilaahayna ula kutuuganahay in dadka ulusiyo nafsheena may lahay wala kudirodan walaa ula isku dhaafa lan walba walaa isweydiyo may lahay siyaasada isweydiyo iyo walaaga keeladoona qof kasta wala waaye xukun ilaahay isku leh lankii falow ilaahay isu mas-uulku wala lankii falow isu diiday lankii falow isu may lahay faqiirku wala markuu ilaahay la tiirinaadiyo fayna